إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نحن نكون أحسن كتاب الطهارة قسم الدماء من النساء waxaan dhiiga ka yimaada alla ku saliday dumarka waa dhiigan dumar ka yimaada oo dahaaradii dabcan ay la xidhiidho dee qur-aankiina ka warramay yasaluunaka cani ilmaxiid intana oo axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortayna ay ka warramayso waxyigii ku jira si dadkii cibaadadooda ay u saxantana ay tahay cilmigiisii in la ogaado marka walaa zilna fii dami listixaada qofkii dhabar furan ku dhacay ee dumarka ahayd sida u dahaaro qaadanaysa iyo siday cibaadada u gudanaysaa baynu ku dhex jirnay waa xadiidka laba boqol iyo toddobiyo siddeetan qeybta saxiixa xadahanaa zuhayr ibnu xarbin wakayruhu qaala zuhayr ibnu xarbi iyo cid kaleba waxa ay yidhaahdeen xadahanaa cabdulmalik ibnu camr xadaثna زhayr بن محamd عan cabdالlahi بn محamed بn عaqيil عan إbrahim بn محamed بn طلxة waa طلxة بn زbayr iyo ay inankiisii weeyaan can camihi adeerkiisii buu ka warinaya oo isaguna ah cimraan bni dalxa isaguna waa labada nin baa markaa maxamed iyo waxa walaalaa iyo cimraan waa ilmo dalxe dalxa oo kamida min alcashara almubashiriina biاljana can ummihi cimraan baa isaguna hooyadii ka warinaya hooyadaasina la sheegayaana waa xamna binta ja binti jaxsh xamno oo ayna jaxsh oo markaa zaynab intu jaxshi walaasheed wey ninkanua waa dalxa oo cashadii casharadii jana tobankii jannada lagu bushaareynayay kamida lagu bushaareeyey ka mid a marka wuxuu kugu muujinayaa sanadka intaa dalxe iyo aalkiisa kala warinaya laba dumara baana markaa jiro oo xanna aan idhaahda umu xabiiba iyo xamna marka umu xabiiba cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa qaba oo jannada sida loogu bushaareeya casharadii kamid a xamno imika aynu halkan ka mid a aynu maraynana oo iyaduna walaasheedana waxaa qaba dalxa dalxatu bnu cubaydillaah marka halkaa waxaad ka arkaysaa laba jannada qoladii loogu bushaareynaya casharaha kamid a waxay kala qabaan laba hablood oo walaalaa midi waatana waa xamna midina waa umu xabiiba labadoodabana waxay walaaleen xaaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee zaynab bintu jaxsh marka usradda reer bintu jaxshi reer jaxshi ayaa waxa is hiridhitii ay isaga lahaayeen in badan oo ka midi dhabar furan tiraba saddex meelaha oo labadani ay ka mid yihiin marka waxaynu u yara iftiiminaynaa xamno oo imika aada arkaysa iyo umu xabiiba oo maaragtay iyaduna iman doonta labadaa asxaabi baa kala qabaa labadoodubana waa labadan dumarina waxa weeye khatanu rasuul waa dumaashiyadii rasuulka qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa ustaxaadu mid xaydatan kaiiratan shadiida ustaxaadu dhabar furan baa la igu sameeyo alla igu riday fara badan faataytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam astaftiih nabigaanu imi anigoo cilmi ka weydiinaya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wa ubirhu waan u waramayaa rasuulka fawajadtu waan helay cinda fii beyti ukhtii walaashay gurigeeda nabiga ka helo uu joogay zaynaba binti jaxsh zaynab oo walaashaya gurigeeda ayuu rasuulku joogaa faqultu yaa rasuula allah marka nabigiibaan cawda waxaan ku idhi ini imra'atan ini imra'atun ustaxaadu xaydatan kaiiratan shadiida anigu waxaan ahay ruux dumara oo dhabar furan aada u badani ku dhacay famaa taraa fiiha maxaad u aragta maxaad ra'yaynaysa dee ra'yigaana wuxuuna iga jeedaa maxaad cilmi iga sheegi lahayd qad manacatni asalaata waasawm dhabar furankaasi wuxuu ii diiday salaadii iyo soomkii oo waxaan isku qanciyay kol haddaad dhiig leedahay dee soomkii iyo salaadaba iska daa faqaala markaasaa wuxuu uhi ancutu laki lkursuf ancutu nactigu waa sifada ancutu laki waxaan kuu sifayn doonaayo on kuu sharxiyo on kugu hanuunin doonaa alkursufa dunta qadar dun a qaad fainahu yudhibu dam dhiigga ayuu duntaasi nuugayaa markaad isku yaro farsamayso qaalat waxay tidhi huwa akharu min dalik wuu ka badan yahay xoogaa yaroo duna ama codbi waxay celin karto codbi baynu uga jeedna qaala wuxuu idhi fatakhidii thawban haddaba maro aada iskaga xidho samayso faqaalat waxay tidhi huwa akharu min dalik taana wuuba ka badan yahay inamaa ahuju hajan waan butaacayaa butaaco wax badan oo xidid dhan oo furan weeye qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa cabasho weyn weeye waa hooyo saxaabiyadoo cibaadaysanaysoo dhiban waa la kadeedanta markaa nebigu waxau ihi saamuriki sa'aamuruki biamrayni laba amar baan ku fari ayuhumaa facalti kii aada samaysaba ajza'a canki cani alaakhar ka kale wuu kaaga filan yihi labadu ma aha kuwa wada socda labadan kuu bandhigayaa haddaad mid qaadato wuu kugu filan yihi labada ikhtiyaar labada doorasho wain qawayti calayhimaa fa anti aclam haddaad labadoodaba wada karaysana adaa yaqaana eeg haddaad mid karayso kaa ku gaabso haddaad labada wada karaysana dee kaad karaysa kaad qaadanaysa adaa yaqaana qaala lahaa wuxuu ku yidhi nebigu inamaa haadihi arrintan kugu dhacday iyo dhabar furankani waxa weeye rakbatun waa laad weeye min rakadaati shaydaan shaydaanka laadadkiisa ka mid a ama gujo ayaa la odhan karaa rakbadu waa marka cirhbinta faraska la cirhbiye cirhibta lagu dhufto marka shaydaan baa ku gujiyey oo dhaawacan kugu keenay dhiigganna kaa sii daayey ujeeddadiisuna waa inuu cibaadada kaa khalkhaliyo shaydaanku inkaari ku dhacday wax kale uma taagna aan ahayn dhibka bani aadamka markuu bani aadamku shaqo tago isaguna bani aadamku usoo shaqo tagaa si uu waxa ay hayaanu diin iyo dunyaba uga qaribown waa in waxau ihi markaa fatax haddaba uu bilaabay labadii arrimood ama labadii ikhtiyaar ay qaadan lahayd midkood ayuu nebigu u sharxay wuxuu yihi fataxayadii sittata ayaamin aw sabcata ayaamin taxayadii waxaad iska dhigtaa inaad xayd leedahay lix maalmood ama toddobaa ilan dumarka caadadoodu dhexdhexaadkii waxa weeye inay ama toddoba caado leeyihin ama lix leeyihin wixii ka yarina waa iska markaa khayru qaalib fii cilmi illaah fii xukmi illaah ilaahay xukumkiisa ilaahay xukumkiisa ama fii amri illaah ama ilaahay amarkiisa adiga oo raacaya markay toddobadaa cisho dhammaadaan uma ikhtasilii maydho ilaa waxaad isku qancisay inuu dhammaadee xataa idaa ra'ayti markaad aragto annaki adigu qad dahurti inaad daahir noqotay wastanqa'ti aada naqi naqigu waa nadiif aada noqotay oo waxaad saraacinaysaa inuu kaa go-o iyo inaad maydhato fatadaharii waxa aad fasallii tuka halaaan wa cishriina laylatan saddex iyo labaatan habeen waa haddii ay ka soo qaado inay caadadeeda toddoba cisho ahayd aw arbacan wa cishriina laylatan ama afar iyo labaatan habeen waa haddii aad ka soo qaaday inaad caado lahayd lix maalmood wa ayaamahaa iyo maalmaheedaba maalmaheedii inay iska cibaadayso wasuumi iska soon bishii markaa toddoba cishona inaad wixii leedahay ka soo qaad saddex iyo labaatanna cibaadayso ama lix baad ka soo qaaday afar iyo labaatanna waad cibaadaysa sidaa bal u qaybiyo isku qanci shaki la-aan waxaad isku qancisaa in maalmahaasina le aada leedahay wixii maalmahanna aada daahirtay fii cilmi illaah sidaasun ka soo qaad oo u niyood fa ina daalika yujziiki kaasi wuu kugu filan yahay wakadalika sidaasun fafcalii samee fii kulli shahrin bil walba bil walba sidaa samee toddoba meela saddex iyo labaatan meela ama sida kale kamaa taxiidu lmar'atu siday dee dumarku kamaa taxiidu nisaa dheh sida ay dumarku caadada u yeeshaan aw kamaa wa kamaa yadhurna iyo siday u daahiraan dee dumarka dhaqankoodii caadiga ahaa waafa waa miiqaatu xaydihinna waktigii ay caadada yeelan jireen iyo wa duhrihinna waktigii ay daahir noqon jireen bal intaasun isbishiilan wiig bay caynkaa noqon jireene adiguna wiigunu niyood bishi sidaas waa mid awaad yeeli kartaa midka labaadna waxa weeye ikhtiyaarka kale waa in qawiti haddii aad kara calaa haddii aad karayso calaa an tu'akhir الظuhra inaad duhurkii dib dhigto wa tucajil اcasr casarkiina aada soo qadinto fataktasilina fataktas fataktasiliina aada maydhato wa tajmaciina bayna salaatayn oo aada isugeyso labada salaadood aلظuhra wاlcasri baan ujeedaa ama aلظuhri wاlcasri aada isugeyso o wa tuakhiriina almagriba wa tucajiliina alcishaa maqribkiina aada yala dib dhigto cishaa'igana aada soo qadinto uma taktasiliina aada maydhato wa tajmaciina bayna asalaateyn oo labadaas salaadoodna aada jamciso maqribkiiyo cishaa'iga fafcalii bisidaana samee wa takhtasiliina waad u maydhan maca alfajri salaadii subax ayaad maydhan oo iyadu dee mid lagu jamcinayaa ma jirto fafcalii taa samee wasuumii iska soon in qadarti calaa dalik haddii aada sidan karaysana iska soon ikhtiyaarka labaadna waa kaa labadaa arrimood ayaad midun samayn kartaa marka kii aada samaysaabana wuu kugu filan yahay marka jamacan oo kalena waxaa loo yaqaana aljamcu asuuri waa jamac meel dhexe la isugu keenay labadii salaadood si ay markaa uga baxsato inay salaad walba u maydhato maydhigii salaad walba ay u maydhan jirtay baa laga soo ururiyey oo labadii salaad saddex jeerun bay maydhanaysaa afar iyo labaatankii saacadood sidaana waad u tukan kartaa adigoo soomkiina raacinaya qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi wahaadaa kan dambe acjabu alamrayni ilaya labada amar kana ila cajo badan kana aniga ila fiican markaa dee waabuu ka adag yahay kii hore eh waxa uu ay ku fasirayaan inuu nebigu ku jeclaaday isagu ta'akudkiisa ama hubintiisuna way sii badan tahay mashaqadiisa badanna ajriga ayaa u badanaya marka labada aniga kanaaba ilaa fiican buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam labadaas siyoodba labadaba way u cibaadaysan karaysa labadaa ikhtiyaar midun mar buuri baabu man rawaa cidda warisay baa uu baab yahay ana almustaxaadata takhtasilu likuli salaa gabadhan caad dhabar furanku ku dhacay inay u maydhanayso salaad walba bal ragga wariyada axaadiidtooda halkan lagu tirinaya can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam ana umma xabiibata binta jaxshi xaaskii umu gabadhii la odhan jiray magaca ah waa khatanata rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ee dumaashida rasuulka ahayd waa taxta cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawfna hoos joogtay ama xaaskiisa ahayd horeyn usoo sheegnay iyadiiyo xamna inay walaalhaayeen ustuxiidat sabca siniin toddoba sannadood ayaa dhabar furankaasi uu ka socday fastaftat rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkiina cilmi bay ka weydiisay fii daalika arrintaa oo waxay tidhi toddoba sannadoodba waxaan la igu salliday bal maxaan yeelaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi inna haadihi waxaan kugu dhacay laysat bilxayda maaha caado walaakin haadaa cirqun waa xidhid furmay oo dhiig ka soconayo fakhtasilii wasallii maydho oo tuko marka xadiidkan riwaayadani maydhi unbay sheegtay iyo tukasho ma in salaad walba loo maydhaa mise waa in hal marun la maydhoo marka uu ka dhammaadee caadadeedii ay waafaqdo lala tukado idan markaa riwaayada dambaynu eegi qaalat caaishatu waxay tidhi fa kaanad waxay ahayd saxaabiyadani takhtasiru fii mirkan waxay ku dhex maydhan jirtay tashti tashti bay dhex fadhiisan jirtay nebigaana kula taliyey xagga damaynu ku arkay fii xujri fii xujrati ukhtihaa walaasheed maksinkeeda tashti yaalloo biyaysan ayay ku dhex fadhiisan jirtay walaashaasoo zaynaba binti jaxshin ahayd xataa tacluwa jeer ay kor noqoto xumratu dam casaanka dhiigu almaaa biyaha jeeru soo dulmaro ilaa uu biyaha soo dulmaro kaasay dhex fadhiisan jirtay oo arrin caafimaad ayaa uu kula taliyey nebigu oo marka biyahaasi ama ay ku nasato ama ay qaboojiyaan ama ay daakhilkeeda galaan inuu dhiigu ka yaraanayo ilaa sidaas sameeyo taasina markaa tala caafimaad oo u raaciyeyna waa ahayd وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها عائشة وحي تري فكانت وحي تغتسل لكل صلاة صلاة والبا ويوم يرنجرت مركا انت انبي لا اخريان انت هراه دي نبي ما يرون بوري iyada ayaa markaa bilowday inay salaad walba u maydhato marka arrin iyada u gaaraba ahayd iyo dadaal ay samaynaysay ee kuma cadda riwaayada inuu nebigu yihi salaad walba u maydho ee iyada ayaa iska qaadatay ikhtiyaarka ah inay salaad walba u maydhato riwaayad dambe oo laakiin sheegaysa waynu gaadhi insha allah can caaishata ana uma xabiibata istuxiidat sabca siniina faamarahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an takhtasila inay maydhataan buu faray oo markay caadadii ka go-do oo caadadiiyo midabkii ay ku garanayso ama wakhtigeedii ay ku garanayso ama tiradii ay siinaysaa markay dhammaato inbuu yidhi maydho laakiin fa kaanat hiya wey iyadu waxay ahayd takhtasilu likulli salaati salaad walba way u maydhan jirtay iyadoo dadaal dheeraada muujinayso bal waxbay ku dhaaf can caaishata ana uma xabiibata binta jaxshin zaynab bintu jaxshinna de waa suurat laxzaab ilaahay saxaabiyadda uu ku ishaaraya falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha markii uu zayd ka dhammaystay calafkiisii annagaa kuu guurina zaynab ilaahay intaasay ku mehersantayba oo wax weliyaha iyo ehel kale looma baahanin dumarka kale ee dangalooyinkii eedaana waxyaabaha ay ugu faani jirtay buu ahaa aniga ilaahay oo caalamka kore iga soo meheriyey idinkana ehelkiiniibaa idin meheriyey idin meheriyey istuxiidat fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faamarahaa nebigu wuxuu uu faray bilgusli likulli salaatin xadiidkani saasuu sheegay salaad walba inay u maydhato wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey kan kalena can caaishata qaalat waxay tihi istuxiidat zaynabu bintu jaxsh faqaala laha nabiyu ikhtasilii likulli salaatin riwaayadanina way sugantay wasaaqal xadiida buu ninkii warinayay kaxeeyey xadiidku markaa wuxuu ku uhi saxiixun weeye duuna qowli zaynab bintu jaxsh wasawaabu waxa weeye umu xabiiba bintu jaxsh xadiidka waxaa ku sugan xaaskii nebigoo zaynab bintu jaxsh ayaa dhabar furanku ku dhacay intaasi waxa weeyaan waa inaan hagaagsanayn oon sax ahayne sida saxdii waxa weeye walaasheed umu xabiiba xaaskii cabdiraxmaan ayaa waxani ay ku dhaceen zaynab kumay dhicin saasay u badayn riwaayinka zaynab warinaya way jiraan laakinahaa intaasi waa hayru maxfuud ma sugna intaas wa fii lafdin tawada-ii likulli salaatin lafdi kalena intaasuu sheegaya oo halkii ahayd salaad walba u maydho salaad walba u weysaysa buu ereyganna sheegaya can zaynaba binti abi salama ana imra'atan kaanat tuhraaqu dam rabiibadii rasuulkuna waxay tidhi gabadh baa dhiig badani ka shubmaya anna mra'atan ruux dumaroo saxaabiyaadka ka mida kaanat waxay tuhraaqu addama dhiig baa laga shubi jiray alla ka furay xididkaa wa kaana taxta cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf bay xaas u ahayd anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam amaraha nebigu wuxuu faray an takhtasila inay maydhato cinda kulli salaatin salaad walba marka ay gaadho wa tusalliya tukato riwaayadaasina waxay sheegtay salaad walba inuu ku yidhi u maydho wa fii riwaayatin can caaishata qaalat waxay tihi ina rasuula allahi qaala fi lmar'ati gabadhii wuxuu ku yidhi taraa arkaysa maa yuriibuhaa intaynaan halkaa dhaafin ama sii wad taraa arkaysa maa yuriibuhaa wax shaki geliya bacda duhri intii ay daahir noqotay kadib bay aragtay wax shaki geliyo dhiiga oy kala garan weynay macaadaam se waa dhabar furan wuxuu ugu jawaabay inamaa hiya cirqu waa xidid aw qaala curuuq buu ihi xididaa furmay wa fii lafdin kale waxaa ku yaalay in qawiyti haddii aad karayso fakhtasilii likulli salaat salaad walba u maydho wailaa haddii aanad karayna faju maci isku geeyo labadii salaadoodba mar u maydho marka haddii riwaayooyinkani ay sidaa sheegeen eeg riwaayo waynu soo aragnay salaad walba u weysayso ahayd laakiin riwaayooyin baynu arkaynaa iyaga laftigooda sugan oo sheegaya salaad walba u maydho saddex siyood baa soo arooray iyadaa salaad walba u maydhan jirta iyo salaad walba u weysayso iyo salaad walba u maydho saddexdaba marka haddii ay sugmeenba riwaayooyinka sheegaya salaad walba u maydho macnaheed waxa weeye waa nadaafadda oo dee waxa laga yaabaa dhiiggii oo kale inuu ay ka shakido marka nadaafadeeda oo ay dhammaystirayso ayaa loogu fasirayaa laakiin waxa ay maydhanaysaa maydhashada waajibka ah marka uu ka dhammaado unba halkaas waktigii ay caadada lahayd ee u niyootay ama ka soo qaaday marka uu dhammaado unbuu maydhigu waajibi ama maydhigan salaad walba loo maydhanayo waa mid isagu sunno oo mustaxaba ama liitmaam liikmaali nadaafa nadaafadda uu qofku dhammaystirayo ama arrin caafimaad la xidhiidha oo qofku culays badan ayaa ka dhaca amaba wuu qaboobaa hadduu kulul yahay waktiga uu maydho siyaabahaasay ku awileen culimadu laakiin salaad walba gabadhii waajib kuma aha mustaxaabad ahayd inay u maydhato waxaa sidaas ku waajiba salaad walba inay u weysaysato qofkii daa'imulxadadka ahaa ama wax ka soconaya weysadii jabiyaa waqad ruwiya hada alqowl qowlkan waxaaba qababa oo laga wariyay can saciid ibni jubayr can caliyin wabni cabaasin radia allahu canhuma oole salaad walba ha u maydhato qolyaaba ku tegay baabu man qaala ciddii tiri baa wuu baab yahay tajmacu bayna salaatayni labada salaadood bay isu geynaysa wa taghtasilu lahumaa guslan labada salaadoodna hal maydhi bay u maydhanaysa can caaishata qaalat waxay tihi ustuxiidat imra'atu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faamarat faumirat waxaa la faroo nebigu faray gabadha ah an tucajila alcasra wa tu'akhira alduhr inay salaada casarna soo qadinto duhurkana duhurkana dib dhigto meel dhexaysugu keenaysa wa takhtasila lahumaa guslan labada salaadood liajligood bay maydhanaysaa wa an tu'akhira almagriba wa tucajila alcishaaa wa takhtasila lahumaa guslan wa takhtasila lisalaati الصubxi gusla intaasi horaynu soo aragna faqultu licabdiraxmaan bni cawf baan ku idhi can inabiyi sala allahu calayhi wasalam miyaad ka warinaysaa xadiidka markaa inay caaisha un tahay baa suuragala waayo xaaskii sidaanay mushkiladani ku dhacday cabdiraxmaan faqaala marka cabdiraxmaan wuxuu uhi laa uxadithuki ama laa uxadithuka bifatxi lkaaf haddii la akriyana waxa weeye shaksi ahaanun bikasri lkaafina waa dhadiga sida loola hadlo wey laa uxadithuki kaaga warrami maayo bishayin wax ilaa can inabiy sala allahu calayh wasalam anu wixii aan sheegaya nebigun baan kushee kaaga sheegaya laa uxadithuki can inabiyi laa uxadithuki ilaa can inabiyi bishayin shaygaan kuu sheega nebigaan kaaga sheegay wixaan diin iyo daliil kugu sheegaya waxaan anigu dee iska abuuranaya ma aha marka waa xadiidkii aynu hore usoo marnay ee labadii ikhtiyaar mid ka mid a marka culimada sidaa ku tegey xadiidkan ay daliishadeen eela gabadha mushkiladaasi ay ku dhacday garan weyday waktigeedii mid eeg waa noocii waxay u badan tahay tani mutaxayirada la odhan jiray almutaxayira laa tumayiz bayna alcaada walaa tumayiz lowna dam dhiigga midabkiisa ma taqaano ma taqaano sidoo kale waktigii caada wakti caado u ahaa oo ay garanaysaana ma jiro bisha waktigu kaga beegnaayo intu socon jiray imaa mubtadia wa imaa mutaxayira ama waxaani waxay ku bilaabmeen iyadoon weli caadaba helin unbaa labadiiba isku darmeen ama way ilowday oo way iska masaxantay laakiin hadday taqaano waktigeedii caadigaha ama nooca ay soocayso de way ku xisaabtamaysa can asmaa binti cumaysin qaalat قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيطت لبرفرا بكدعي منذ كذا وكذا لقصوا بلاب وقتها إيا وقتها إن أنت أسوي لبنت فلم تسلم مني تكنن ساسانا يهاينو تمرك السحابياتك سي أي دين توقبكتان رسولك صلى الله عليه وسلم إيا آداب تودا إيا هفنان تودا استعمال إيا هذا الكهبون رسولك وحويدين إياه midii yara xishootaana sidan oo kale afhayeen ay u samaysanaysa ama siduu calibe miqdaad u diranayay almuhim an yataakada shaksu min alcaalim masalada qofku waa inuu qofka aqoontii ammaanada uu bidaya ka sugaa si uu ugu degi karo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu yaabay markii la yidhi inantaasi salaadiiba iska daysay subxaana allahi bu subxaana allah waa la yaab ina haadaa min ashayaan waxaan shaydaanku ka yimi gujadan shaydaankaa ka khalkhalinaya cibaadadii markuu ku sameeyey marka waxaanay uga jeedaaba inay salaada ka tagtaba waanay dhacdaa runtii xaalado badan oo xaawalaydu ama hooyooyinku cibaadada xaq loogu leeyahay inay iska daayaan aqoon yaraan daraaddeed oo ay masalan ka mid tahay markaa sidan oo kale dhabar furan kugu dhacay dee inay moodo dhiig ama ilmo markuu ka qubto ilmihii oo bil waxaasoo kale ah ayaa ka qubanaya waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay dhabar furankan oo kale iyaduna cibaadadiiba way iska daynaysaa dee mana la mid aha dhiiggii dhalmada ama sidoo kale waxa ay dhiiggiibaa ka go-aya intay dhasho ayaamihii u horreeyeyba markaase ilaa afartan maalmood aanay tukanayninba oo iska soo qaadaysa inay umul tahay dee umushana xikmadda cibaadada looga daaya waxa weye dahaaro la-aanta iyo dhiigga soconaya marka hadduu shan cisho ama laba cisho kaga dhammaado dee barorta mucaamaladii ninku ha joogto waa arrin caafimaadtaasi laakiin cibaadadii way wadaysaa soonkii iyo salaadiiba kol hadday daahir noqotay oo dhiiggii ka joogsaday marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin aqoonta inay bartaan dumarku marka nebigu wuxuu isu raaciyey tala caafimaad iyo taladii cibaadada markaasaa wuxu uhi litajlis ha fadhiisata fii mirkan tashti dushii ha ku fadhiisata biyaysan fa idaa ra'at markay aragto fawqa almaa sufratan fawqa almaa cawl ama biyo casaan biyaha soo dulmaray markay aragto oo biyahaasi ay sheegayaan in runtii jidhkeedii qaboobay ama ay gudaha galeen faltaktasil liلظuhri wاlcasri gusla waaxida labadaas salaadood hal marun ha u maydhato wataktasil wataktasil waxay ku cadfantahay ficilkii majzuumka ahaa waxuna ka dhigantahay waltaktasil amar weeye ha u maydhato lilmagribi wاlcishaai gusla waaxida labadaa maqribka iyo cishaaigana hal maydhi wataktasil lilfajri gusla waaxida salaadii subaxna hal mar ha u maydhato watatawada fi ma bayna dalik inta intaa ka dhexdhexaysana hadday doonto sunayaaliyo inay iskala timaado dee way weysaysanaysaa ee mayri laguma lahaa wa fii riwaayatin can ibni cabaas lama shtadda calayha alguslu maydhigii salaad walba ay u maydhanaysay markuu ku adkaaday amarahaa wuxuu faray an tajmaca bayna asalaatayni labadii salaadoodba inay hal maydhi isugu geyso marka xaaladahaasuu nebigu iyo ikhtiyaaradaasuu qofkii usoo jideeyey waaba laga yaabo qofku inuu meel meel kulul ku nool yahay oo uu isaga baahan yahay saddexdan jeer inuu maydho marka wuu maydhan doonaa waysadiina way hoosgelaysaa waa laga yaabaa qofku meel qabow inuu ku nool yahay oo u baahan yahay xaaladda hore ee bishiiba way wiiga ama usbuucay ka soo qaadaysa inay xayd leedahay inuu xaaladdaa isticmaalo kullu waa sahal weeye mar hadduu rasuulka ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam baabu man qaala ciddii tidhi buu u baab yahay culimada yidhi taqtasilu min duhrin ilaa duhrin maydhigeedu wuxuu ku eg ku eg yahay duhri ilaa duhrin marka iminka daahir noqotona way maydhan marka dambey daahir noqotona way maydhan inta ay caadada leedahayna maydhi ku waajibii ma jiro ila daahiri mayso daliilkay qoladaasi soo qaateen baynu sheegi can jad cadiy bni thaabit can inabiyi sala allahu calayhi wasalam fi lmustaxaada gabadhan dhabar furanku ku dhacay iyaduu nebigu ka jawaabaya wuxuu ihi tadacu salaata ayaama aqraa'iha salaada iska daynaysa ayaama aqraa'iha tadacu way ka tegaysaa oo tukan mayso asalaata ayaama aqraa'iha maalmaha ay qur'iga leedahay ereyga qur'ina waa inagii soo xusnay in marna loo yaqaano wakhtiga ay gabadhu daahir tahay marna waxaan ka imanaya laftiisa uma taqtasilu wa tusalli intaa kadib marka ay u ka dhammaado intay maydhataaday tukan والوضوء iyo wayس عnda ويجب عaلaيهa الوضوء waysna waa waaجiب عinda كuلi صلاة xadيidkaas saasu cadeeyey marka ay u ka dhamaado way maydhanaysa waanay tukanaysaa salaadii bay bilaabaysa salaad walbana waa inay u weysaysato umase maydhanayso wa فيi زiyaadة riwaayo wax kordhisayna waxay sheegtay وتasuumu وتصلي waanay soomi waanay tukan muddada labada qur'i udhaxaysa ay daahirka tahay de labadan dhiiginta ka dhaxaysa xayd sideedii caadiga ahayd unbay u wadi can caaishata qaalat jaaءat faatimatu bintu abi xubayshin ila اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam fadakara khabaraha warkeedii buu sheegay iyo afhayeenkii ay ahayd wa qaala wuxuu yidhi uma اktasilii maydho uma tawada'ii weysayso likulli salaatin iyada laftigeeda weeye uma اktasilii maydho uma tawada'ii weysayso likulli salaatin wasalli waxaad maydhataa markuu kaa dhamaado uma bacda an طahurti intii uu kaa go-ay kadib iska maydho salaad walbana u weysayso oo iska tuko marka waxaa lamida qofkii ama neeftu ka joogsan weyday ama kaadidu ka joogsan weyday baralyskaa maalan ama qof kasta oo daa'im ulxadath loo yaqaano shay nijaasa weysada buriya uu ka soconayo waa inuu salaad walba u weysaystaa can caaisha fi lmustaxaada taktasilu way maydhanaysaa bay tihi caaisha tacnii maratan waaxida mar keliya uma tawada' way weysaysanaysaa ilaa ayaami aqraa'iha ilaa laga gaadhayo maalmahay caadada yeelanaysa waa sidii saxda ahayd bay caaisha fatwanaysaa ee caadiga ahayd ee asalka ahayd hal marun bay maydhanaysaa markay daahirtaa inta ka dambaysa cibaado walba waa inaanay isku weyse qabin labada salaadoode salaadaha ay maydhataa ilaa laga gaadhayo ayaamaha isagii yeelanayso ayaamaha kolka la gaadhana dee ma jirto maydhasho iyo salaad iyo weyso wa fii riwaaya can caaisha tawada-ii likulli salaa salaad walba u weysayso wa fii riwaayatin can caaisha taktasilu kula yawmin mara maalin walba hal mar bay maydhanaysaa waa in dee markaa la yidhaahdo un waa nadaafad iyo dadaal un mooyaane asalku waa ka hore wa fii riwaayatin can curwa almustaxaadatu tatawada' likulli salaa salaad walba waa inay riwaayo kalena intaasay kordhisa u weysaysataa wاlmacruufu can ibni cabaas alguslu ibnu cabaas isaga wuxuu qabaa wakti walba inay maydhato adiladaasay soo qaateen qolyaha yidhi marka ay daahir tahay markay ka go-a unbay maydhanaysa baabu man qaala almustaxaadatu taktasilu min duhrin ilaa duhrin ilaa wax walba waa in maarata tatabucu uruq uruqdii xadiidku soo ururiyey iyo wixii la sheegay oo dhan si maxsuulka loo helo marka qolyaha qaarkood baa waxay yidhahaan mustaxaadadu waxa ay maydhanaysaa duhur ilaa duhur laakiin waxaa xusid mudan halkii daada ahayd ayaa raggaana ka khaldantay oo dhibic baa lagu taagay oo qowlkan axaadiidtan aynu soo marnay ayuu duhurin ilaa duhurin ahayd baa iyaga ka khaldantay oo daadii unbaa dhibici kaga dhacday markaasay duhrin ilaa duhrin wax duhur la idhaana ma jiro can muusa mawla abi bakrin ana alqacqaac wazayd bna aslam arsalaahu waxay u direen ilaa saciid ibni musayab taabicigaasay u direen cid ninkaa u direen yas'aluhu isagoo weydiinaya kayfa taktasilu lmustaxaada war gabadhan dhabar furan ku dhacay niyo se u tukanaysa saciidow adiga caalimkii ummadda fa qaala waxau ihi taktasilu min duhrin ilaa duhrin way maydhanaysaa duhurkan haddana duhurka kale maalintiiba mar watatawada-u likulli salaati salaad walbana way u weysaysanaysa fain halabaha damu haddii dhiiguna uu ka qaalib noqdo ama uu aada ugu bato istakfarat bithawb maray isku xidhi ama ku xanibi waxa ka imanaya inta ay salaada ku jirto marka qowlkan inkastuu dee ibnu cabaas qabay maalintiiba in hal mar la maydho haddana adilada waynu arkaynaa dhinacay u badantay wa ruwiya can ibni cumar wa anas ibni malik taktasilu min duhrin ilaa duhrin wa fii riwaayati can caaisha kula yowm marka qolada kula yowm qaba ayuunbaa duhrintanna ay raacaysa wa fii riwaayati cinda duhri wa huwa qowlu salim ibni cabdillaah walxasan wacadaa xadiidku cad may keeni baabu man qaala taktasilu bayna alayaam kanna waa qowl kaloo sheegaya maalmaha dhexdooda maydhi bay gelin aqwaashii culimada un weeye can moxamed ibni cuhmaana annahu sa'ala alqaasima bna muxamed waxa uu weydiiyey can ilmustaxaada faqaala wuxu uhi tadacu salaata ayaama aqraa'iha maalmaha uu waxaas ka socday iska day salaada uma takhtasilu way maydhan fatusallii way tukan uma takhtasilu fi layaam maalmaha udhexeeyana way maydhan doonta qowlkaa maalin walba ahi wuu jiraa laakiin daciif baabu man qaala tawada-u likulli salaati culimada tiri gabadhaa waxaana ay ku yimaadeen maadaam nijaastaa dhiiggahay uu ka socdo salaad walba ha u weysiisato adiladay soo qaateen can faadimata binti abi xubaysh annaha kaanat tustaxaab iyada laftigeedu waxay ka mid ahay tobaneeyadii dumarka ahaa aynu soo xusnay baabkii hore kitaabkii hore inuu maaragtay dhabar furankaasi ku dhacay markaynu baxiga ka samayneynay dabar furankaasaa ku yimid faqaala laha nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu waxau yihi idaa kaana damu lxayd marka uu wujida damu lxayd waa kaaladii taamadahay marka uu kan damu abiica la yidhaaha ee ruuxa dumarka alla ku saliday caadiga caadadu marka uu jiro fa inahu damun aswadu yucraf uu madowi waa la yaqaana yacrifu ahlu ehelkiisaa yaqaana fa idaa kaana dalika kaasi markuu yimaado faamsikii can salaa dee salaadun iska dah ila waad garane faida kaana laakhar ka kale markuu jirana ee cas ee markaa dee dhiigan jidhka yimaade caadigaa u eg fatawada'i weysayso wasalli tuko tawada'i waxaa ka horaysa dee markuu kaa hore go-o fakhtasilii baa ka horaysa oo riwaayan kale dee lala akriyayo maydho kadibna fatawada'i wasalli weysaysoo tuko wa fii riwaayatin mawquufatin cala abi jacfar tawada' likulli salaa kaasina waa kaasoo salaad walba waxay isku weyse qabaysaa ma jire way u weysaysan doontaa baabu man lam yadkur ilwuduu'a ilaa cinda alxadath waa qolyo iyaguna sheegay inaanay mustaxaabadu salaad walba u weysaysanaynin marka xadad ka yimaada unay weysaysanayso sida qofka caadiga xadadka waxaa looga jeedaa saxaradii iyo kaadidii iyo neeftii iyo waxyaabahaas markay ka jabiyaan unbay weysaysanaysaa sidii qofkii caadigahaa maydhashana dee waa lagu leeyay markuu ka dhamaado laakiin mustaxaadadu salaad walba uma weysaysanayso qolyaha yidhi can cikrimata ana uma xabiiba binta jaxshin ustuxiida faamaraha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu amar ku siiyey an tantadira inay sugto ayaama qraa'iha maalmaha qur'igeedu jiro qur'ina isla garanaya halkan in loo isticmaalayo inuu yahay xaydkii uma tqtasila watusalliya wuxuu amray inay maydhato markuu ka dhammaado tukatana fa in ra'at shay-an hadday wax aragto min daalika intaa kadib tawada'at wasallat ha weysaysato hala tukato maxay aragtay dee qolyaha qaarkood waxay leeyn hadday dhiig aragto qolyaha qaarkoodna waxay leeyn hadday xadadkii aragto qofkaba ka jebin jiray arrinku laakiin wuxuu u dhow yahay hadday dhiig aragto oo kii hore ahayn marka kuma cadda qolyahan yidhi waxa ay markay weysadu si caadiya uga jabtun bay weysanaysaa ee dhiiggan dambe ka yimi kama weysanaysa kuma cadda riwaayada saaad arkayso fa in ra'at shay-an min dalik hadday aragto wax waxaa ka mid a dee maxay ka mid a dee dhiig buu u dhow yahay can rabiicata annahu kaana wuxuu ahaa laa yaraa uma ma aaminsanayn cala almustaxaadati wuduu'an ruuxa aan nadiif noqonaynin dusheeda inay weysi saarantay cinda kulli salaati ma arkaynin muu qabin ilaa an yusiibahaa inuu ku dhaco mooyaane xadathun hayru dam wayse jab kale oo aan ahayn dhiigga fatawada markaasay dee weysaysan qolyihiisaa qabay bay ahaayeen laakiin waynu arkaynaayoo adiladu waxay u badatay inay aanay isku weyse qabayn salaadaha halkaasina waa taa weeye baabun baabun fi lmar'a gabadhii buu baab yahay taraa arkaysa alkudrata wasufrata calow calow iyo cawlaan bacda duhri intay daahirtay kadib ayaa ay arkaysaa calow iyo casaan calow iyo iyo markaa casaan yaro khafiif waa laakiin bacda duhri intii ay daahir noqotee waktigii ay taqaanay dhammaaday kadib can ummi catiya waa saxaabiyaadkii reer ansaareed aqoonta lahaa وكانت waxayd bاaيcaة النaبiي صلى الله عليه وaسلم dumarkii heshiiska iسلاaمka iyo baycada la galay ahayd marka arrinkeedu waa miisaan weeye aqoon dheerna lahayd qaalat waxay tihi kunaa waxaan nahay laa nacudu kuwa aan ka soo qaadin alkudrata calowga iyo wasufrata cawlaanka bacda duhri intii uu naga dhammaaday kadib shay-an waxba kamaanaan soo qaadi jir qofkii wixii ilaahay uu ka abuuray markuu dhammaadu go-o hadday in yaroo calow aragto ama in yaroo cawlaana maaha casaana cawlaana ay aragto waxaanu ka soo qaadi jirnay ma jirin inkastoo markaa laakiin waxay dee ay ku qaydantahay bacda duhri intii wixii socday maaha ee wakhtigiisa lagu jiray maaha hadduu toddoba socon jiray maalinkii sideedaad tobnaad bay wax yaroo noocaas aragtay ku xisaabtan m maanaan maanaan ku xisaabtami jirin laakiin haddii waktigii lagu jiro curfigeeda iyo caadadeedu ahaa lixdii cisho toddobadii haddii lagu jiro kuwan waa lagu xisaabtamayaayo inaanay daahirin bay ku xisaabtamaysaa waayo caaisha waxay laha laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa ayay xadiidkii saxiixa kaga sugmay dumarkay la talinayso waxay lahayd ha ku degdegin oo ha u arkina inaad ma daahir noqoteen ilaa aa aragtaan alqasata albaydaa oo culimmadu ay ku macneeyeen af soomaalihaan karhka cad karhka cad ama dheecaan yaroo khafiif oo cad jeer oo aragtaan oo ka turjumaya qofki inuu nadiif noqday waa arrimo badan oo runtii wax badan inaga xidhan yihiin furiinkii gabadha ku xidhan waxyaabaha in la arko galmadiisiibaa ku xidhan uu isagu u galmoonayey cadad bixiibaa ku xidhan marka axkaamtan in la ogaado oo dumarkii loo sheego iyagana la baro aada bay muhiim u tahay laakiin haddii la idhaha khalaas inaga daa waa arrimo dumar iyo wax hoos hoosehe dee xaaraan baad ku dhacaysa iyo nijaas waa laga yaabaa iyadoo xaydla inuu tago marka xaguu xaaraan kaga fakanaya marka labadaa qowl ee midna umucadiya ay sheegtay midna ay sheegtay caaisha sida la isula akriyayaabaa noocaas caaishana ilaa cadaana gaadhaan ka jooga bay leedahay umucadiyana calowiyo iyo cawlaan bay sheegaysaa inaan lagu tirinaynin oo laakiin dee aan dhiig ahayn ee kar yaroo labadaa midab midun la ah taasina waa taa weyi masale kalea markaa sheekuu galay baabu lmustaxaadati yaqshaaha zawjuha waa gabadhii dhabar furankuu ku dhacay oo ninkeedu daboolayo ama u galmoonayo sharci ahaan inay bannaantay can cikrimata qaala waxa ui waa mawla bnu cabbaas ardaygii ibnu cabbaas uu xoreeyeyna aqoon-yahan weyn buu ahaa qaala wuxuu uhi kaanat waxayd ummu xabiiba cabdiraxmaan ibnu cawf xaaskiisii tustaxaad dhabar furan weyn baa ku dhacay fa kaana zawjuha yaqshaaha asxaagaa jaliilka ah ee tobankii jannada loogu bushaareeyey ka mida uu iskala dhaqmi jiro waa u galmoon jiray iyada oo dabcan dee xaaladaa way iska nadiifin laakiin waktigii uu soconaya ay ku jirto wa kaana axmed bnu xambal axmed ibnu xambal wuxua laa yarwii canhu mid aan ka waranin liannahu kaana yanduru ninkaasi waxau ahaa fi ra'yi buu eegi jiray ra'yiga ayuu eegi jiray waa nin sanadka ku jira u ka warramaya oo matniga haddii aad eegto ka muuqanaya ee ma aha ma sheegayo cabdiraxmaan nin kale u sheegayaa le ra'yiguu eegi jirayoo qolyahaas asxaabulkalaamka abuu ahaa buu leeyay can xamnata binti jaxshin waa taa hore walaasheed oo iyadana dee xaaskii dalxa ah annaha kaanat mustaxaada xanuunkanaa ku dhacay wa kaana zawjuha yujaamicuhaa dalxa isaguna waa la kulmi jiray waa laba asxaabiyo waaweyn waxa ay u badheedheenna waa wax dee runtii aynu arkayno iyada oo uu nebigu u ogolaaday mooyaane arrinay isaga badheedhayaana ma aha marka waa xaalad caadi ay ku jirtaabay ka dhigantay cudur ha hayo laakiin inay dhiiggii caadada ha leeday baabkiisii la mid maha tani intaasaa halkaa aynu kaga baxnay wixii dhabar furante la odhan jiray fiqigaba sidan xadiidka ay ugu isugu noqnoqotunbaa fiqigana marka la akriyayo iyo buxuudtiisa iyo kutubta mudawalaadka ah suwar aada u badan bay fuqahadu ayay ka sheegaanoo isku noqnoqda baabka had iyo jeer minhaajka iyo irshaadka iyo kutubta shawaaficdana markay dadku akrisanayaan dalabadu way ku adkaan jirtay ilaa markay hore u fahmi waayeen nimankii xerta qaar ka midii ayaa midi yihi war adiga ma kaa yimaada maya dee anaiga ma yimaadee labada xaashiyood isku daboolbu meeshan wayna wareerisayde sheekuna yuu akriyin be kitaabka iyagiyo sheekhaa wada lahaa minhaajku ahaa matnigiisa markaa wuxuu ihi labadaa beja isku jeeduu kaga hadlayaa baabkane isku xabagee sheekuba ha dhaafe wuuba ina wareer madaanoodna kaa iman ana iga iman taadeer inaga daawina waalayde marka laba habeen baynu ku dhex jirnay ama laba cashar baynu ku qaadanay laakiin cilmi aada u badan oo ruuxa dumarka ehelkaaga ama ubadka ama ooridaa ama ummadda ah aada ugu jawaabi kartaa baad ayaad ka heshay qofkuna inuu ama nijaas ka baxsado ama faasid ka baxsado ama xaaraan wax weyn weyn baabu maa jaa fii waqti nufasa maa jaa daliilkii kusoo arooray baa la sheegi doonaa adilada kusoo aroortay fii waqti nufasa gabadha nifaaska leh ama dhiigga dhalmada leh waktiga ay cibaadada ka hakanayso ee ay tirsanayso ee galmadiiyo cibaadaduba ay xaaraan tahay ayaa la sheegaya can ummi salama waa xaaskii rasuulka qaalat waxay tihi kaanat innufasaa dumarka umusha ahi waxay ahaayeen calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii rasuulka taqcudu way iska fadhiyeyso cibaado lama imanayn bacda nifaasihaa intii ay umushay kadib arbaciina yowman afartan maalmood afartan maalmood bay cibaadada ka joogi jireen aw arbaciina laylatan ama afartan habeen bay tidhi dabcan waanay dee wada socdaan habeenkiina maalmaa la socda maalinkiina habeenno wa kunnaa waxaanu ahayn haddii aanu nahay dumarka nadlii waxa aanu ku dhoobi jirnay calaa wujuuhina wejiyaashayada alwarsa geedka la idhaahdo tacnii waxay ujeedaa mid alkalaf kalafka daraadi waa laba erayoo luqa ah markaanu dee umusha nahay waxyaabahaanu had iyo jeer wejiga iska marin jirnay waxaa ka mid ah warsiga marka warsigu waa geed udgoonna la casaana leh waa wixii ay odhan jireen cusburka cilaanka huruudda ee hooyooyinkan ay isticmaali jireen kalafkuna waxaynu ku fasiri karnaa waa haaraha raggii hore macnayn jiray qaar baa odhan jiray waa finanka finanka ma aha laakiin waa haaraha waxaynu unaqaanay barbarta umushu dee way rafaadsanta ruuxa dumarkii markay uurka leedahay inficaalaadka iyo hawlaha jirhkeeda ka jira ilan waxba obration baa ka socdee isbedelaa ku yimaada wejiga haaraha ku samaysmo midabuu bixiyaa marka midabkaa iyo haarahaasaan iska marin jirnay dhirtaa iyaga ah ee dabiiciga ah ee dawada ah taana nebigu waa ku arkaya calayhi salaatu wasalaam wax dhibana male marka isbuufin kara iyo dawo rag leeyahay oo kiimikal ahoo lasoo waariday oo lacag badani kaaga baxaysa jirhkana ku waxyeelaynaysa looma baahna inaad marsato kuwa dumarka saxaabiyaadku ay sheegayeen dirtaa dabiicigaa ee aan salbi kala lahayn ayaa la isticmaalayaao fiican warsigu waa kaa wey warsigu qayb dharka la mariyana wuu leeyahay qayb jirhka la mariyana wuu leeyahay marka kalefka bahalkaana huruuddaana waxaanu ka marsan jirnay haaraha haaraha gabadhu intay uurka lahayd soo qabsaday marka habka iyagu noocaasu ahaa can musata alasdiya iyaduna gabadh fiqa ahoo ruwaadda ka midaba ahayd ilma ay dhashayna busa baa la odhan jiray magaceedu markaa waxa weeye can musa ummu busa musa ummu busa ilmaheediina waa busa iyadiina waa musa marka mararka qaarkood baa laga yaabaa in magaceeda iyo kunyadeeda la ysku khaldo qaalat waxay tidhi xajajtu waan xajiyey fadakaltu calaa ummi salama xaaskii rasuulka ayaan u galay ee ummu salama la odhan jiray faqultu waxaan yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadeedu ina samurata bna jundub asxaabiga la yidhaahdaa ya'muru nisaaa dumarka waxa uu farayaa markay fatwo weydiiyaan yaqdiina salaata almaxiid waktiga caadada salaadii dhaaftay inay qaleeyaan yaqdiina salaata almaxiid si ay markaa ka noqotayba sidaasay ka warisay faqaalat waxay tidhi laa yaqdiina dumarku ma qalaynayaan waktigii ay caadada lahaayeen salaadii ka tagtay daliilkii bay dul dhigtay kaanat ilmar'atu gabadhu waxay ahayd min nisaai nabiy sala allahu calayhi wasalam ee dumarkii nebiga ka midi taqcudu nifaasa umusha waxay fadhihi jirtay arbaciina laylata afartan habeen arbaciina kaanat taqcudu fi nifaasi arbaciina leyla afartan habeen bay cibaado ka fadhihi jirtay waxaa looga jeedaa cibaaday ka fadhihi jirtay laa tasuumu walaa tusallii cibaado may samayn jirin ee dee way shaqaysan kartaa way socon kartaa meel bay fadhiyaysaa maha daahirkuna raaci naska eh waxaa la raacaa macnaha iyo maxsuulka laa ya'muruha nebiyu baa ku fasiraysa nebigu ma faraynin biqadaa'i salaati nifaas waktigii umusha salaadii inay soo qalayso salaadihii ka tegay waktigii ay umusha ahayd inay soo qalayso ma fari jirin salaadihii caadada waktigeedii ka tegayna waa saas oo kale nu'mar biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa riwaayo kalena waxayd waxaana la fari jiray in salaada aanu soomka aanu soo qalaynona salaada soo qalay waa loo fududeeyey oo yusriga sharciga ayay ka mid tahay labada riwaayo waxay markaa u bateen in dee ay afartan bay sheegeen laakiin waxay culimmadu u badan yihin ay leeyiin afartanka waxaa la sheegaya oo muusha dhiigu inta ugu badan uu ka socdo waa aglabu muddati nifaas nifaaska waktiga ugu yar waa kuwa idhaahdo waa dhiig laga yaabo mararka qaarkood inuu umusha un ka yimaadada dumarka qaarkood bay ku dhacdaa waktigiisa dhexdhexaadkiina waa arbaciin sidan markaa riwaayooyinku sheegayaan dhaqankii waktigaasi ahaa waktiga u badanina ilaa lixdan buu noqdaa waa tajribe iyo diraasad iyo dabagal ay ku sameeyeen a'imada fuqahada ah ee kutubta markaa fiqiga ku qora had iyo jeer saddexdiisa xaalaynu leeyahy diraasad iyo dabagal lagu sameeye weye marka ilaa lixdan hadduu ka socdo dee afartankan un ku xisaabtami mayso iyadii uu ka socdo ilaa uu lixdan gaadho wixii lixdan ka dambeeya ayaa loo tixgeliyay inuu yahay dhabar fura laakiin iyadii oo daahira hadday afartankiiba aanay gaadhin wuu iska cibaadaysanaya saasaa culimada jumhuurkuu badayin waayo waxaa la iska ilaalinaya dhalmada mu ahayn laakiin dhiiggii dhalmadu ahaa kiina u dhamaaday baabu اlاktisaali min alxayd kii noocan ahaa ka maydhashadiis ilaa wuxuu sharcigu ku tilmaamayaa gabadhaas waktiga ay daahirayso sida ay u maydhan sidii lagu tilmaamayay qofkii janaabada lahaaba habkii u maydhanayay waayo maydhigii waa noocyo midi waa mubaax midi waa sunne midina waa waajib maydhi waajiba wuxuu u baahan yahay inuu sharciga waafaqsan yahay oo niyadiisiina uu leeyahay habkii loo maydhanayana uu leeyahay habku markaa wuxuu noqon doonaa in tacmiim lbadani bilma ruknigii laba ruknin buu leeyahay maydhigu midi waa inuu niyoodo qofkani oo maydhigii caadadii iyo kii cibaadadu si ay u kala baxaan iyo ka labaadoo si wanaagsan jidhka inuu biyaha u wada gaadhsiiyo meel laabmaysa meel qarsoon meel walba labadaasaa shardiya sida ugu sii fiicanina waa sidan can caaishata qaalat waxay tihi dakhalat asmaau calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam saxaabiyadda asmaa nabigay u gashay faqaalat yaa rasuula allah waxay tihi rasuulkii ilaahayow kayfa taqtasilu ixdaana dumarka haddaanu nahay midkaayo sideebay u maydhanaysa idaa dahurat min almaxiid wixii ka imanayay markuu ka dhammaado dahurat iyo tadaharat baa kala jiro sidaasaana dee aayaddu ay markaa labadii u kala qaad walaa taqrabuuhuna maxaa ku xiga xataa yadhurna faidaa tadaharna marka labadii eray waa inaa cilmu sarfigaa ku kala saaray inaad wax ka taqaano ha u dhowaanina dumarku waktiga ay caadada leeyihiin xataa yadhurna waa sida halkan oo kale idaa dahurat ilaa uu ka go-o wey ka joogsado marka haddana waxaa la raaciyey faidaa tadaharna waxaa lagu macnaynayaa markay ka maydhaan marka laba waa in la wada helaa inuu ka joogsado isagoo ka joogsaday haddana galmadeedu xalaal maaha ilaa ay ka maydhato marka labadaasi waa inay wada jiraan haddii iyada oo aanu ka aanu ka go-in ay maydhato xalaal maaha galmadeedu oo maydhashadani waxba ku xalaalan mayso haddii uu ka go-o ase aanay ka maydhanna galmadeeda xalaal maaha idan markaa labadaas aayadda isku lifaaqday waa in la wada helo sida xadiidkuba uu isu raacinayo xataa yadhurna walaa taqrabuhuna xataa yadhurna ha u dhowaanina jeeruu ka go-o fa idaa tadaharna haddaba markuu go-ay maydhaan haddana xadiidkuna wuxuu leeyahay idaa dahurat min almaxiid markuu ka go-o ta'khudu sidraha wa maa'aha markaasay maydhashadiisu diyaarinaysa labadaas waa inay israacaan qaala wuxuu ihi ta'khudu waxay qaadanaysaa sidrahaa wa maaha caleentii gobka iyo biyaheedii macnaa caleenteedii caleentii god gobka oo ah baalkan aynu qasilka nidhaahno meydkunbaa lagu maydhaaye laakiin wuxuu ahaa saabuuntii berigaa dee xoor buu leeyahy oo adiga arkay marka waxyaabaha berigaa lagu maydhan jiray buu ahaa haddadanna waxyaabaha munadifaadka ee aada waxu nadiifiyuu ka mid yahay caleenteedaa gobkay qaadanaysaa oo saabuuntii ah wamaa ahaa biyaheediina way qaadanaysa fatawada-u way weysaysanaysaa waa weysadii maydhiga ka horreysay uma taksilu ra'saha madaxay maydhaysaa madaxeeda waa maydhigii gaarka u ahaa madaxee timaha la gaadhsiinaya ila xaalad gaara weeye madaxu jidhka kale timamale madaxu timuu leeyahy marka waa inuu helaa dadaal gaar ah wa tadlukuhu way ku jijebinaysaa faraha farahay ku xoqaysa ila timay leeyihin dumarkii badan oo kuwii ragga ka badan xataa yabluga almaau jeeray biyuhu gaadhaan usuula shacrihaa timaheeda salkeeda waa inay gaadhaan dadku way kala time adagiinoo qaar baa laga yaabaa in uu dee wakti badan inay ku qaato loo baado uma tufiidu calaa jasadiha biyihii jidhkeeday ku shubaysa mar haddii ay madaxii dhammaystirta uma ta'khudu waxay qaadanaysaa intii ay maydhigii sidaa u dhammaystirtay kadib firsatan firsatahaa dheh maradeedii bay qaadanaysaa fatadaharu bihaa waslad yaroo mara-a bay qaadanaysaa way ku dahaaro qaadanaysaa qaalat waxay tidhi asmaa yaa rasuula allah kayfa atadaharu biha oo sideedaan maradaa ugu dahaaro qaata qaalat caaishatu waxay tidhi facaraftu waxaan gartay alladii shaygii yaknii canhu uu maldahayo ama dul marayo ama asturayo rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam shayganuu yaro asturayuu si guud u sheegay ee afka uu ku ballaadhin waayey anaa la yaro fahmay faqultu lahaa gaba waxaan ku idhi asma tatabbaciina biha marada waxaad ku yaro xoqaysaa aathaara dam meelihii dhiigu kaa taabtay si aanu wax urahi iyo raatoona u samaynin maradanna cadar baa marsano way udgoonta meelahaasoo kale un dee ku nadiif can caaishata annaha dakarat nisaa alansaar waxay caaisha sheegtay dumarka ansaarta ee reer madiinay ka warbixisay fa afnat calayhinna way ammaantay oo had iyo jeer qofka aqoon lehee ku dhaqma ammaantiisuu leeyahy wa qaalat lahunna macruufan wax wanaagsanna way ka sheegtay wa qaalat markaa waxyaabahay ku ammaantay waxaa ka mid a dakhalat imra'atu minhuna calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mid dumarkaa ka mida baa usoo gashay xagga dambea markaa ammaantii ay iman doontaayo diintay jecel yihin inay fahmaan kama xishoonayaan xaqa inay u dhaadhacaan ay si fiican u fahmaan aqoonta ay jecel yihiin inay ka boganayaan ayay ku ammaantay dakhalat imra'atu minhuna calaa rasuuli illah dumarkaa mid ka mid a rasuulka usoo gashay fadakara macnaha xadiidkii hore oo kale macnihiisuu sheegay ilaa annahu qaala wuxuu uhi firsatan ha qaada maro mumasakatan oo miski la mariyey cadarkan miskiga la idhaahdo faa'iidooyin badan leh wa fii lafdin erey kalena waxaa ku jiray qarsatan gobol qarsigu qarasa wuu jaray moogta qarsatan waa qidcad yar waslad yar oo ama coton duntiya ama mara ha qaado cadar la mariye وفي رواية قال وحر فرسة ممسكة قالت waxay tihi kayfa أتطهر بها qaala markaa nebigu wuxuu uhi markii ay tihi sideedaan ugu sii dahaaro qaataayay doontay inuu ku sii guda dhaco subxaana allah tadaharii bihaa wastatirii bithawb sidaasuu ku yidhi ilaahay baa xumaan ka hufana ka xishoona inaan halkaa sii dhaafne ku dahaaro qaada baan ku idhi wastatirii isku hagaaji bithawbin maro markaa nebiguna wuu xishood badnaa inan gurigoodii joogta uu ka xishood badnaa riwaayinka qaarkoodna waxa ay tilmaamayeen inuu marada afka saaray oo ihi waxaan ku ihi ku dahaaro qaado ila waxyaabo badan oo qofka loo xil saarayaa jira wasaada wuxuu markaa kordhiyey riwaayadaa kale wasa'alatu can ilgusli min aljanaaba waxa ay sii weydiisay sida looga maydho janaabadana faqaala wuxuu ihi tahuriina mata'khudiina dheh maaki dee biyahagaad qaadanaysaa la isticmaalayo fatadahariina waad ku dahaaro qaadanaysa axsana duhuur dahaaro qaadasho ta u wanaagsan wa ablaqahu una xeel dheer macnaha si fiican qofku waa inuuga bogtaa isagoon israafna gaadhayn mar iyo labiyo saddexba biyaha iyo saabuunta waa inu ismariyo uma tasubiina calaa ra'siki ilmaa biyihiina waa inaad dushaada ku shubto uma tadlukiinahu waa inaad biyihii ku jajabiso xataa yabluqa jeeruu gaadho biyuhu shu-uuna ra'sig halkii horena maxay ahayd usuula shacrig shu-uuna ra'sig madaxaaga salkiisa uma tufiidiina calayka ilmaa istijadiibaa horaysa waysadiibaa ku xigta madax maydhidiibaa ku xigta intaa kadib biyibaad jidhka wada gaadhsiinaysa qaala wuxuu uhi waqaalat caaishatu waxay tidhi nicma nisaau dumar baa wanaagsan نساء الأنصار المخصوص المخصوصات بهذا بهذا المدح نساء الأنصار dumarka ammaantaa loo qiray waa dumarka reer ansaareed ee ku soo dhoweeyey rasuulkii asxaabtii kale ee maka ka timi madiine ku soo dhoweeyey lam yakun ma ahaanin yamnacuhuna alxayaa xishoodku uma diidayo an yas'alna can iddiin inay diinta wax su-aalaan wax ka su-aalaan wa an yatafaqahna inay fahmaan fiihi diinka may waman yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin qofku ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaabay ahayd xadiidku waa xasanun qaaf baana wariyo bukhaari iyo muslina laakiin qowlu caaisha nicma ay tidhi ilaa aakhirihi mucallaq cinda albukhaari isagu baabu tacliiq buu ku sheegay sidan sanadka umuu xidhiidhinin marka intaasoo dhan waxa aynu ka aragnay aqoonta dheer ee laga doonayo dumarku inay u yeeshaan cilmiga axkaamta iyo sida saxaabiyaadku ay ugu dadaalayeen waxaa kaloo inooga muuqanaya in loo baahan yahay wax badan oo arrimaha dumarka ah inay dumarku culimada matalaan oo iyagiibaa dee culimo ku noqonaya baabka ah siiba arrimaha dumarka dhalmadooda iyo dhakhtaraintooda iyo caafimaadintooda iyo dahaaradooda inay aada u yaqaanaan oo waxaan dee wax yaroo kooban weeye dadka aada loo wada baro aada iyo aad bay waajib ummadda u saaran tahay waxaynu kaleynu ka arkaynaa halkaa diinta islaamkuna inay tahay diintii nadaafadda islaamkuna ay dadka muslimiintiina yihiin dad nadiifa waxaan oo had iyo jeer aan la ilaalininna waxaa ka iman kara caafimaad darana way ka iman kartaa cibaado xumona way ka iman kartaa waxaa kaloo ka iman kara abateed xumo oo qofka sidanuu nadiifta ahee inahanuu nebigu mariyey oo dhan maraya ee dharkiisii jidhkiisii daakhilkii meel walba nadiifiyey iyo qofka waxaasoo isku rarana wata dee khalaas waaba laga yaabaa ninku iyadoo waxaasi ka ururayaan hadduu arka inuu nacaba oo galmadeediiba uu karaahiyaystabood kadibna ay reerkiiba halkaa ku burburo marka hada diinu nadaafa waxaa laga yaabaa waxaan o dhan markaanu qofkii gaalka ahaa garanaynin in gabadha iyadoo shaambo haysato oo saabuun haysato oo biyii u badnaa haysato oo cadaradii oo dhan haysata in haddana waxani ay kusii yihiin oo xaaraan iyo nijaas iyo caafimaad darro iyo intaasoo dhan ay ka dhacayso marka dad diin leh ayaa nadaafad leh nadaafad ma sheegan karaan si kastaba ha u haystaan wixii wax nadiifinaya dadaan diin lahayn wallahu aclam